Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Puntland ayaa maanta xariga ka jaray iskuul loogu talagalay carruurta baahiyaha gaarka ah qaba kaasoo laga hirgeliyay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaana hirgeliyay iskuulkan hay'adda Safe Children xarag jarkan ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Puntland mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada Puntland iyo xubno ka socda hay'adda Safe Children agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Puntland Maxamed Nuur Cali ayaa ka warbixiyay muhiimadda iskuulkan iskuulkan muddada dheer la sugahayey kuna jiray qorshaha wasaaradda waxbarashada iyadoo wasaaraddu mudnaanta koowaad ee siisay sidii loo horumarin lahaa waxna loogu qaban lahaa dadka baahiyaha gaarka qabo oo horena looga fuliyey deegaanada puntland meelo ka mid ah ee garowana ay ka mid tahay waa iskuulkii labaad hadda ka horna waxaa la dhisay iskuulka dhagoolayaasha oo dabcan hay-adda safe jildaren laftigeeda ay taageertay oo uu wasaaradda waxbarashada qorshaheeda uu ku jiray sidaa darteed waxaan mar walbaba aan garab taagannahay oo aan si dhow oola shaqaynaynaa dadka baahiyaha gaarka qaba iyo imkaaniyaadka waxbarasho oo lagu horumarinahayo dhammaantood waxyaalaha aan rabno inaan ka shaqayno mar walbaba wasaaradda waxbarashadana ay u taagan tahay weeyaan zaynab cumar axmed oo ka mid a gabdhihii asaasayaasha iskuulkan ahaa oo loogu talagalay carruurta baahiyaha gaarka qabo ayaa ka mahad celisay cid weliba oo ka qayb qaadatay hirgelinta iskuulkan humma waxay tahay waxaan ku mahadnaqaynaa wasaaradda waxay tahay tacliinta oo wasiirkii nagala joogo save the children oo u kacday inay isxilqaanta ay u dhisto goobtan ayaan iyadana waxay tahay u mahad celinaynaa oo ka joogo arial directorkii iyo waxay tahay child protection manager waxaan kaloo aada ugu mahad celinayaa intii boodhka ku jirtay oo ilaahay subxaana wa tacaala uun ogyahay duruuftii ay ku soo wadeen ay ku shaqayn jireen qof kasta oo communitiga ku jiro oo waxay tahay nagala soo qayb qaatay oo maanta halkan joogin oon aada u jeclaan lahayn haddii waqti layna siin lahaa inay maanta meesha nagala soo qayb galaanna aad baan ugu mahad celinaynaa sheekh xoosh oo waxay tahay si gaara iyo waxay tahay warsame cabdulaahi oo iyagana waxay tahay bacda fadlillaah haddaysan yan lowla allah humma ayaga oo dhulkani waxay tahay yacni u saciyey oo meeshii laga dhisay oo sayf nooga dhistay qolyihii yani usoo halgamay ah iskuulkan ayaa muhiim u ah caruurta baahiyaha gaarka qabe ee ku nool magaalada garowe